Macaane Maxamed Nuur oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Beledweyne isla markaana ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa waxaa soo wajahay xaalad caafimaad darro. Maamadan ayaa waxay ka xanuunsan tahay lugaha kadib markii ay jug soo gaartay dhowr sano ka hor. Radio Berrula ayay uga warantay xaaladdeeda caafimaad iyo dhibaatada ka haysato lugaha.
lugaha kama socon karo indhuhu hadda adigaas inaad hawawgana haddaa xagga joogto kuma jeedo mugeeyaan waxay ahaay cudurkaas ay ahaa ilaah loo sheegaa aadanan hadda ninkii hadda ilaah wax iiga soo qaada iiga soo qaada ilaah iiga soo qaada waa rabaa waa xanuunaa jilbu way xanuuna dhabarku way xanuuna indhaha ash ma ihi maamo ilaa meeqa sano ayaad naafa tahay aniga toddoba sano toddoba sanaan naafa toddoba sano intaasaan waxaan haay sii soco ha soo soco haddana kaduudiya inta igu dhaca iga sii daraaba iyo jejebsho haddana
markaa naafada noqonaysa maxaa kugu dhacay saan u joogayay laawyo i xanuunsadeen intan anigoo waa aan meel oon tuulaa joognaa aan lugtii kala wareegtay jiribku markaasaan kufay markaan kufay kadib waa bis habeenkii luguhu waa i qaraactamaan lugahaas kubabkaas waa i qaraactama adimi waa i qaraactama dhabarka waa i qaraactama habeenkii fadhigaasaan ku dukadaa ilaaha iga korre inaana jilbajiib xitaa ana ku dukan ilaaha idhaalacana jilbajiib waxaad qabta inta jilib soo laabtay dukan waaba qof iyowba macaanko waaba qof iyowba habaray macaante waa naafadaasan aniga ahay fahmadara iska kee hayda tabaryara waa iska kee haydaa jilbu waa i xanuuna muxogo dhabarku waa i xanuuna fadhigaasaan ku dukadaa ilaaha goorba iga korre inaana rorog inta roogsan waxaan hadda haasno hadda hadda berga aan haasno gacanteeda ku jiraan ilaahay xaggiisa ay jiraan wax gacanta igu jiraan maysa jirin maanta oo haddaan gacanta aan ku haaslo xaala dabkaya lama noola ilaaha goorba iga korreeya muslima xaala wax lii keena walax ii keena anigii wiilka waa ila jira ilaaha goorba korreena xaala dabkaya la noole shala lama noole saakana wiila wax ii keena saasaa tabaryar ii hayda oo tabaryarana ii hayda hooye macaaney maxamed nuur ayaa muddadii toddobada sane aheed ay ka xanuunsaneed lugaha waxa ay tagtay isbitaallo badan oo ku yaala magaalada beledweyne kuwaasoo u sheegay in ay u baahan tahay qarash lagu daweeyo